ubax cumar ayaa waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhowaantan u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fusalka labiyo tobanaadkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka bilowday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ubax waxa ay fool ku dhex qabatay xilli ay ku qaadanaysay imtixaanka jaamacadda qabridahar kadibna waxaa loola cararay cusbitaalka qabridahar halkaas oo ay ku umushay wiil waxaana imtixaanka intii hartay ay ku dhammaystay cusbitaalka warkan waxaa jigjiga nooga soo diray waryaheena maxamed cabdiraxmaan gaata
tobankii bishan ayay ahayd markii ay u fadhiisteen ardayda dowladdeegaanka soomaalida imtixaanka shahaadiga ee fasalka labayo tobnaad gaar ahaan wejigii koowaad ee imtixaankan ee culunta arrimaha bulshada haddaba maalinnimadii talaadada ahayd waxaa ka dhacday gudaha jaamacadda qabridahar dhacdo cajiib ah kadib markii ay fool ku dhex qabatay gudaha jaamacaddaasi mid ka mid a gabdhaha imtixaanka ku qaadanayay jaamacaddaas haddaba ubax cumar waa gabadha fooshu ku dhex qabatay iyadoo imtixaanka fasalka labayo tobnaad ku qaadanaysa gudaha jaamacaddaasi qabridahar taasoo kadib markii ay fooshu qabatay loola cararay isbitaalka magaalada qabridahar kadib kaana ku umushay wiil waxayna v o a uga warbixisay xaaladeeda
maalintii igu horreysay gabadha hubanaa jaamacadan ku dhex mulo jaamacadda ku dhex qabata maalinkii labaad habeenkii baa lii qabtay si xun baa lii qabtay subaxnimadii dhakhtarkaa liigu keenay imtixaanka dhakhtarkaa liigu keenay wallaahi dareen fiican wuu fiican yahay hadda wuu fiican yahay maasha allah waa wiil alxamdulilah anigana waan fiicanahay dhiigkaraha igu sheegan hadda waan fiicanahay waa way siiyeen de inay araginimadaydi iyo waxbarashada iyo intaasn baan ugu qastay maamulka jaamacadda maxay kaa caawiyeen wax walba iga caawiyeen maasha allah maxaa ka mid ah dhinaca ilmaha dhaqaalaha iyo waxda igu keenkeen ilmaha iyo aniga waan fiicanahay hooyadii baa i imaatay hooyadaa markay maqasho hooyadaa baa kuu timid ha alxamdulilah iyada ay caawin imtixaankiina muuna kaga tegine waxaad ku qaadatay intii dambe isbitaalka dhexdiisa ha waan wada qaatay maadooyinkii maxaad ka rajeynaysaa insha allahu natiijada wallaahi guul fiican baan ka rajeynaya insha allah hadda ma isbitaalki a weli ku jirtaa qabridaha ha isbitaalkan weli ku jira goormaa lagaa saari doonaa madadada qolada jaamacadda ila socdaan u dheen bas ambalansan kuuso dirina marka salaad jumcaala tukada ha maanta lagu saaraya markaa ha kifaax sharyonis waa mid ka mid a umulisooyinka caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka magaalada qabridahar waxayna idaacadda v o a uga warbixisay xaaladda gabadhani umushay iyo sababta keentay in fool ku dhex qabato goobtii ay ku qaadanaysay imtixaanka iyo adeegyada caafimaad ay u fidiyeen gabadha waxaa naloo keenay arbacadii ayaa naloo keenay ado ilaa saddex ishigo nala joogta marka horeeta nabar yaryar bay qabanayay shankeediina mayna gaadhina sideed iyo wax bay ahayd ama shankeedu ma bustamin markii dambe waxa noqotay hydratation waxaa la dhahaa dhiikar dhiigeedii baa degi waayey marka waxaan u bilownay dayo dhikareed oo magnesiaa laga dhaha kadib ilaahay amarkii nabarkii uu markii dawada loo bilaabay uu ka istaagay nabar maynu hayn laakiin dawadiibaa iskaga sii socotay daraa muskii dambe ayuu bilaabay waxayna dhashay habeen hore toban saaca subaxnimo ayay dhashay annagaa ku umulinay sababta annaga ku umushay ee ku dhashay eegana masaakaan bixinay aan fasaxno xaaladeedu waa okay aad bay u fiican tahay
iyadii ilmahaba iyadii ilmahaba aad bay u fiican yihin anagu waan fasaxnay saaka afar saac baan fasaxnay imtixaankiina qolkaan seexanay shaqaalaha loogu talagalay dhiyuta ruumka ayaan lagu soo kaxaynaynay qof dhaktara iyo qofka munaaqashka ayaa la joogayay arda cabdi waa hooyada dhashay ubax cumar oo ah gabarh ku dhashay isbitaalka magaalada qabridahar xilli ay u fadhiisanaysay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka labiyo tobnaad waxayna sheegaysaa sida uu noqday dareenkooda kadib markii ay maqleen in gabadh kadib markii ay maqashay in gabadheeda ay foolanayso iyadoona markaasi si deg deg ah uga soo ambabaxday magaalada goday
marka de dareenkooda aad buu isaga waxaysan yahay waayo maxay waa maxay arrin lagu maxay waxaysantay bay noqotay oo isaaran bay noqotay kolay gabadha reerkeeda guursaday hoose la joogtay ka hadday la joogtayna maxay ahayday dee dad maxay dan lama ahayn oo maxay way iska durfaysnaayeen fooshana maxay ahayday kolay sagaalkii shan iyo toban beri unbay ka qaadatay bay la tahay saas maanan moodin inay dhalayso marka de dad qof walba dantiisa laaga dantoodun bay ahayday dadkeedu bay maxay usoo imtixaan kusoo gashay inay maxay shahaado hesho ay shaqaysato kale way foolmaysaa adigo soo cararay baan markii way foolmaysaa iyadoon dhalin ba aniga koley xaaladeeda koley dhakhtarkan ma hadda wilis ku jiraaye maxay sida horada way dhaantaa laakin dhikar baa kusoo booday imtixaankii ay ay ku jirtay iyadoo xaamila ah oo maxay nabarkiina hayo dhikar kusoo booday dhikartii hadda alaana dawooyin baa laga siinayo hadda sidii hore yar dhaantaa wax yar sidii hore hadda way dhaantaa dawooyin badaa la siinaya hadda maanta baan la siinaynin oo rabna inaan iska baxno tani waa dhacdo cajiib ah in gabadh fool ku dhex qabato xilli ay u fadhiday imtixaanka fasalka labiy tobnaad ee shahaadiga ah oo iyadu umushay hadda kadibna dhammaysatay imtixaankeedii taas oo ay ku sheegtay ubax waa gabadha umushee arrintan in ay tahay mustaqbalkeedii wixi ay ku soo daalaysay sidaa darteedna ay go'aansatay in iyadoo uur leh wakhtigeeduna dhow yahay ay go'aansatay in imtixaanka ayna ka hadhin maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga